xeer ilaaliyaha guud ee qaranka suleymaan maxamed oo ka qaybgalay shirka madasha hogaaminta wax ku oolkahiye bahda cadaaladda soomaaliya oo dhowaan lagu qabtay magaalada kismaayo ayaa waxa uu ka hadlay sida lagu horumarin karo arrimaha cadaaladda iyo garsoorka isagoona sheegay in tallaabooyinka la xiriirta garsoorka ay tahay mid ku dhisan cadaaladda tallaabada la xiriirsan tallaabo qaadka garsoorka iyo cadaaladda waxaad dareemi kartaa sida loo wada shaqeynayo meesha xajmiga uu marayo waxaan rabaa inaan su-aalaha idinka idiin daayo laakiin inaan kuwa kugu gabagabeeyey macnaha meesha hadda la gaarsiisan yahay waa meel qofka soomaaliga ah uu aamin aaminsan yahay inuu qof kale oo soomaaliya oo walaalkiisa oo garsooro ah inuu cadaalad u sameyn karo waxaa laga yaabaa in qofku uu su-aalo gelin gelin kara macnaha toban sannadood shan iyo toban sannadood ka hor hebelow garsooraa cadaalad miyay samayn karaa macnaha macnaha dacwooyin aan weligeed imaan jirin baa imaaneysa macnaha haddii xafiiska ay xeerlaalintu imaaneyso iskuday dembi oo muxuu la xiriiraa kiish dhuxulow laxadi gaaray iskuday dembi muxuu la xiriiraa ri laxadi gaaray iskuday dembi oo mataqaanaa hebel hebel ah muxuu la xiriiraa tiish la qaadan gaare macnaha waxaa fahmi kartaa xajmiga minorka ah ee dembiyada waagi horeeto qofka hadii waxaa lagu sameeya intuu ninka daba carurfeer kala daali jiray ama baangad buu qaadan jiray oo ku dhufan jiray soo maa laakiin hadda qofkii waxaa loo qabtay iskuday dembi ri meel xaafidda dariska uu leeyahy sii qaatay waa la soo qabtay faham waa la ribood garay ninka waa la soo qabtay macnaha xajmigaasaa hadda la gaarsiisan yahay dacwadaha maxkamadda sare tagay oo shaqaalaha la xiriirsan oo la celinaya macnaha lama lama qiyaasi karo dacwadaha kala duwan oo aan dalka hore looga aqooni imaan kara xisaab malan ayaga marka